dhallinyarada gabdhaha aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ayaa wado kulamo ay iskaga xog waraysanayaan sidii gabdhaha ay uga qayb qaadan lahaayeen fursadaha shaqo ee ka jira dalka maryam maxamuud guuleed oo ka mid ah dhalinta ka qayb gashay kulankaasi ayaa tilmaamtay inaysan helin gabdhaha fursadaha shaqo ayna caqabado kala kulmaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta hirshabelle ma dhihi karo fursadaha ugu badan ee shaqada gabdhaha ayaa helo sababtoo ah raggii qaar ayaaba yacni haddii xataa gabadhu ay tahay gabar aqoon leh oo wiilka ka leewar sareyso haddii ay shaqadaas ama imtixaankaas ee u fariisato waxaa laga yaabaa in odayaashii ama kuwii imtixaanaadkii ama shaqadii dadkii hayay inay dhahaan gabar ayaa kaalinta koowaad gashay ma dhihi karno ay liidaan oo sidaas darteed oo wiilashii aanan waxba aqoonin oo ayadu ay ka hamiisarayso ee ka aqoon badneed in wiilkii lasoo saaro ayadana dib loo dhigo taas waxay marka ay dumarkii ku abuurtay in ayagiyo maanta aqoon leh oo shahaadooyin haystaan inay guryaha iska fadhiyaan marka taasaana keeni karto dhinaca kale faa'iiso xasan cali ayaa tilmaamtay in gabdhaha ay helaan shaqooyinka ayna ka firfircoon yihiin wakhtigii hore balse aysan weli helin fursadaha shaqo ay helaan wiilasha
fursadaha shaqo oo soo baxaya inaan albaabada u garaacno maadaama haddana sidai hore ayna ahayn boqolkiiba sagaashan iyo shan ay gabdhaha shaqeeyaan hay-adaha ebalkii hore hablo badan ma lagu arkin jirin hadda hay-adda ugu yar afar gabar ba allah ka dhigay way ka shaqeysaa waa guul noo soo hoyatay aan aada uga faraxsanahay inay gabdhihii sidai hore aynan ahayn hadda ay taagan yihiin heer maasha allah meel kasta ay tegi karaan wax kasta ay soo jeedsan karaan dhihi karaan xaqeeni aaway ay u taagan yihiin waana jiraan oo fursadaha shaqo waan helnaa badanaa laakiin inkasta oon sida ragga ay u helaan aanan u helin laakiin sida hore iyo hadda isku mid maahan waalidiin badan ayaa gabdhaha wiilasha ka hormariyo waxbarashada inkastoo gabdhaha ay hadda u badan yihiin waxaana jiro in gabdhaha ay qabtaan shaqada ugu badan ee guriga iyadoo ay u dheer tahay tii waxbarashada iskuullada ama jaamacadaha